جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad ku maqli doontaana warkeena subax waxaa ka mid ah maleeshiyaad daacad u ah dowladda eridada imaaraadka carabta ayaa xasuuq daran ka geystay magaalada cadaadalka galbeedka ee suudaan maleeshiyaad daacad u ah dowladda eridada imaaraadka carabta ayaa xasuuq daran ka geystay magaalada cada galbeedka dalka suudaan dowladda sweden ayaa lagu eedeeyey in lacago musuq maasuq ah ay ku bixisay soo celinta soomaalida ku dhaqan dalkaas wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlo dacwad toliyaaf ah oo ka socotay deegaanada axadka u dhexeeya hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed wilaayada islaamiga ee bay ayaa shahaadooyin guddoonsiisay arday ka qalin jebisay akhriska iyo qoraalka kadib xaflad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada shanaad ee taxanaha cusub ee diin la-aan aan loo haynin dowladdii abibakar
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay sideedda bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan maleeshiya daacad u ah dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa xasuuq daran ka geystay magaalo dhacda galbeedka dalka suudaan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame
mar kale maleeshiyaadka janjawiidka ee daacadda u ah xukuumadda shaadaldirarka ee imaaraadka carabta ayaa xasuuq daran ka geystay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan wararka ka imaanaya galbeedka suudaan ayaa sheegaya in xasuuq daran oo ka dhacay magaalada alfaashir oo ka tirsan gobolka daarfuur maleeshiyaadka janjawiidka ee isugu yeera r s f ayaa kumnaan dad shacab ah ku xasuuqay isbitaallo iyo xeryaha barkacyaasha goobjoogyaal ayaa sheegay in barkado dhiig ah ay ka qodmeen xaafadaha magaalada maydadka bani aadamka ayaa la arkay iyadoo haadu ay faynanayso sawiro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey meydad daadsan bannaanka isbitaalka as-sacuudi ee magaalada alfaashir iyo hirar dhiig ah oo qulqulaya waddooyinka magaalada nin dhakhtara oo si cajiib ah uga badbaaday xasuuqa ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dadka daldalaada lagu sameeyey ay ka badan yihiin saddex kun welina ay jiraan dad la la'yahay wargeyska washington post ayaa helay muuqaalo iyo sawiro muujinaya gumaad daran oo ay geysanayaan maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey sawiro lagu arki karo dhiig qulqulaya gudaha alfaashir waxaan indhahayga saaray haadda oo cunaysa meydadka dadka la xasuuqay iyo eeyaha oo feenanaya meydadka dhulka daadsan waxaa sidaasi u sheegay warbaahinta qof soo badbaaday xasuuqan ayaa imaanaya maalmo kadib markii maleeshiyaadka uu imaaraadku taageero ee ciidamada xukuumadda suudaan ay kala wareegeen gacankuhaynta magaalada alfaashir oo in muddo ah ay go'doon ku hayeen maleeshiyaadka r s f
mahadsanid abuushayba dowladda sweden ayaa lagu eedeeyey in lacago musuq maasuq ah ay ku bixisay soo celinta soomaalida ku dhaqan dalkaas sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xisbiga talada haya ee dalka sweden ayaa eeday in musuq u jeediyey xukuumadda dalkaas iyo wasiirka socdaalka ee dalka sweden xisbiga talada haya ayaa dacwad ka dhan ah wasiirka socdaalka u gudbiyey guddiga dastuuriga ah ee baarlamaanka dalkaas ay u qaadaan dacwaddan musuq sida ay daabacday warbaahinta dalkaas horraantii sanadkan dowladda sweden ayaa lacag gaaraysa nus milyan doolarka mareykanka ah waxa ay siisay kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ridada xamse cabdi bare iyadoona lacagtaas la guddoonsiiyey saddex sargaal oo ka socday xafiiska xamse cabdi bare lacagtan ayay dowladda sweden ku doonaysaa inay u adeegsato soo celinta soomaalida aan sharciga lahayn ee ku sugan dalkaas taasoo ay ka saxiixatay kooxda riddada soo celintooda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlaa dacwatul adyaafa oo ka socotay deegaanada dhacaxad beenaadka u dhexeeya hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed casaam carafaad ayaa ka waramaya munaasabadan ballaaran oo ka dhacday deegaanka boqoosaar ee wilaayadda hiiraan waxaa lagu soo gebagabanayay xamlo dacwatul aryaaf oo muddo bilooyina ka socotay deegaano dhaca xadbeenaadka u dhexeeya wilaayadda hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoosjira gumaysiga xabashida itoobiya deegaanada sida gaarka ee xamlada lagu hargeliyey waxaa ka mid ah deegaanada ceeldheer ceelcadde boqoosaar celhilaal iyo deegaano kale waxayna xamlada gaartay kumanaan ruux balse waxaa si camali uga faa'iidaystay oo la xifdisiiyey asaasiyaadka diiniga iyo risaalooyin kale dad gaaraya sagaal boqol oo ruux sheekh axmed dheer oo ka mid ah culimmada wiilaayaadka ayaa si gaara oo la dardaarmay bulshada ku dhaqan deegaanadaas waxaan rabaa saddex arrimood oo yar yar inaan ka hadlo midda koowaad horta waa mar koowaad waa taqwada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaalaa aayado fara badan ayuu nagu amray inaan ka cabsanno cabsida iyada ahna waa inaan la nimaadno wuxuuna faray oon ula nimaadno siduu noo faray oo aan ka tagno wuxuu naga reebay oon uga tagno siduu noo reebay taqwada iyadaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wuxuu leeyahay dadka iimaanka laga helayow ilaahay rumeeyey malaa'igta rumeeyey rusushiiyo kutubta rumeeyey qadaha iyo qadarka rumeeyey qiyaamada dadkaasoo ilaahay ka cabsada midda u sarraysaa layidha cabsidaa iyadaa waa maxay waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala caabudno annagoo shirka iska ilaalinayna waa inaan ilaahay u hoggaansanno annagoo diidma iska ilaalinayna dadka deegaanada ee xamladan dacwata ariyaafka ay ka faa'iidaystay ayaa sheegay in xamladaasi cilmi badan ay ka kororsadeen ilaahay ayaa ku mahadsan meeshaan isugu keenkeenay dowladii sharafta laheed oo soddonka habeen maalmood qaadatay culummada ay noo soo bandhigtay kitaabaad badanaan qaadannay ilaahay ayaa ku mahadsan walaayadaa kusii mahadsan oo dowladaas cilmigaas noo soo qaaday oo noo keentay annagana kuwii qaatoo ku dhaqma ilaahay hanaga dhigo walaasheed haddii ilaah ku weyno kitaabaha la qaatay waa badan yihiin waxaa kale haddii laga qadaro hadday walaayaha tahay iyo haddii ay odayaasha shayuuqda ah haddii laga qadara ay yihiinba intii dowladda soddonka maalmood aan meeshaan ku qaadanayna soo agaasintay iyo inta nala joogtoo nala fadhidayba ayagana waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu khaatimo wanaagsan la kulmiyo qiyaamana inuu ilaahay janno ugu bishaareeyo annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa intaas haddii ilaahay qadaro noola sheegaayay oo diin ah in ilaahay kuwii qaato oo haddii ilaahay qadaro sii siyaadsado oo haddii ilaahay qadaro xabadkooda ilaahay ku xasiliyo inuu ilaahay naga dhigo diintayna allaha adkeeyo diintayna waa derbi weligeedna waa dahab ee ninka xagalka daac iyo daldaloola naga hela asiga iyo digtoonkiis annaga iyo degnaanteen taariikhda duugiyo dirir iyo rogaalkiis weligii ha duusiiyo ama duurka how xulo ama damac ha dhaafsado ama dabayna how dhigo dulmi mayso weligeed waaliga wilaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabaan oo goobta munaasabadda kelimad qayima ka jeediyey ayaa ku booriyey bulshada ku dhaqan deegaanada xadbeenaadka u dhexeeya hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed in kaalintooda ka qaataan jihaadka ka socda bariga afrika waxaan rabaa marka wax yar inaan dardaarmo oo aan nafteyda iyo tiinaba u dardaarmo waxaa idiin dardaarmaya waxaa weeye qodobka koowaad cilmi baa barateen cilmi yaraan ma leh nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi balliquu cannii walow aaya iga gaarsiiya hal aayadba ha noqoto waxaan hadda laidin gaarsiiyaya ha yaraysanina halkoo aayad ama hal xadiis ama hal cilmi ahood maqashay ama camali ha noqdo oo muuqaal ahaan ha lagu tuso tababar ahaan ha laguu siiyo amaba qalbiga ha kuu gasho fahame oo carabkaba ka dhihi maage ama aayad qur'aan hood baratayba ha kuu noqotay cilmi weeye cilmigaan aad barateen ha dayicina wixii idin soo gaari ha dayicina annaga waxaan rabnaa jihaadkan inaan ku shirkoowno adiga qadar baa kugu aadan anna qadar baa igu aadan isu taggeennaan ilahay barakaynaya talaa lagaa raba waxtar baa lagaa raba midaa xabad ridi kara midaa duco laga rabo camalkan jihaadka aan shirka ku ahado xamladan dacwata aryaafka ee kusoo gabagabowday deegaanada u dhexeeya wilaayada hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ayaa ah wejiga koowaad ee xamlada waxaana lagu wadaa in wejiga labaada uu ka hirgalo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada hiiraan mahadsanid casaam wilaayadda islaamiga ee bay ayaa shahaadooyin guddoonsiisay arday ka qalin jebisay akhriska iyo qoraalka kadib xaflad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas bashiir muxuudiin ayaa sii anba qaadaya qodobkaas deegaanka dalandoole ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxaa dhowaan lagu qabtay xaflad shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayey soddon gabdhood oo dhammaystay barnaamijka akhriska iyo qoraalka kuwaasoo wax ku bartay markaska umusalama oo ka mid ah maraakiista hoostaga maktabka dacwada wilaad islaamiga ee baay xafladdan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay culimmada deegaanka mas-uuliyiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo tahniyado iyo bogaadin iyo farxad la wadaagayay ardayda la guddoonsiinaya shahaadooyinka ee ka aflaxday heerka aqooneed ee markaska ay muddada ku howlanaayeen barashada qorista iyo akhriska ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a culimmada deegaanka oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay barashada qoraalka iyo akhriska gaar ahaan dumarka muslimaadka ah isaga oo ku booriyey waalidiinta inay dhiirigeliyeen carruurtooda barashada cilmiga walbarasho kasta oo laku gala fii hayri madkhalihaa qofka insaanka ee ka dheeradaas waqti badanaa ku dhumee walna ma baradaw marka ilaahayaa ka mahadsan na tusaynii hanuunii dariiqii inka gaabanaayo walla ka barada oo ah dariiqu alqiraa'ati waalkitaaba inii walla qoro walna la akhriyo ikhwaanii markii zamankan dambe la hanjeesidii walqorowka iyo wal akhriyowka dadka way igmalayaasa in wal badan isku beddeleen bal mihana martey dad walnan akhriyi korne walnan qoro korne oo qur'aankana kala bar deeran imaska dhowaadeen haddana geelka may aragahayne ooba tacliimta la sahi qiraa'adii iyo kitaabadii hoogii la saaray isbeddel badan ala helay may haniin bilaawaday maraakiib markaskii umusalama oo zaman badan ha dareeri inay dad farta baradeen ha ku bahaan dad la ero koro geeka alqiraa'atu waalkitaaba yo kafaylayin la ero koro inii ha bahaan taasna ilaahay ka mahadsan lankii dadaali juhdi badan biyi walbaradi hooyahaayi usoo idiis may la erhaayi shaqooyin badan intaalaan acmaal badan ka hirinyiin haddana dulqaadadii walqorowkii wal akhriyowkii baradii waxaa xafladda sidoo kale qayb ka ahaa bandhig cilmiyeed soo jiitay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan heerkeed u sarreeya ee ka dhacday deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده, وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كمراتب الدين مراتب الدين الإسلام وهي الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وما هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما هو الإحسان إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله الثاني النفي والإثبات كم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أين الله؟
الله فوق العرش dhinaca kale malaaq naxariis salaad oo ka mid ah waxgaradka deegaanka qaybna ka ahaa marti sharaftii xafladda lagu casuumay ayaa si gaar ah u bogaadiyey dadaalka iyo kaalinta uu maktabka dacwadu ka qaato kor u qaadidda waxbarashada diinta iyo akhlaaqda bulshada soona dhoweeyey mowqifka uu gobjooga uu ahaa gabdhoowun araga haytan oo subad hijaaban omay baa soddonkan la hadameeyahayan soddon ah taha kala jibiidi gabdhahan isin araga haytan walaskahallaaye jasaakallaahu khayr ma inbaahangna amti ku demboyd omay baayo oo kale e aniha kadaydan dhiibtatiidii hogalan yaa anbaahangna walbarashadaeeda wanaagan late ummado bulshada ee soomaaliya maynka baagane omayba deegaankan degan ee magaalada leym ee miigi in magaaladaba qulmaadiyaan ni juudigeliida magaaladan dolondoola nuura ku socda walas la aragahay nuurka ku socda geeka maad macayd badanaa ka furun may buaha ma adkaan hata anta ka oo may buaha maraakistan hata may bu antaa ka galan yibiidi geekas la aragahaynaan
ugu dambaynna waxaa la guddoonsiiyey dumarkii ka qaran jibiyey markaska umusalama shahaadooyin iyo abaalmarino iyadoo mas-uuliyiinta markaska ee maktabka dacwadana ay sheegeen inay sii wadi doonaan dadaalka lagu horumarinayo waxbarashada haweenka iyo si guud bulshada muslimiinta ee deegaanka algaraawar kitaaba ku qalan jibiidi gabartan koreyta zahra axmed cabdi mayna sheentahi boqolkiiba boqol algaraawar kitaabaya karayti mayna lataa insha allaahu kitaab qur-aan iyoona may lataa hindhashareer iyoona kitaab oo may waahusin algaraawar kitaaba awlaadiya iyoona kabarado doonta iyoona may kale lataa lama boqolkan shilin soomaali bacdo buuta iyo shahaadadaasay ee badan yaa halo doonta waa kay gabartaas may gaadatay shahaadi gaadatay ataka baada algaraawar kitaaba mahwalumiya mee maktabka daawada may baa an sugahi gabartan dima hwalumiyan hayn haatana may baan wareeganahayn gabarti lamaad weerana oo qalin jibiiday faatima cabdulaahi sulaymaan may qaadatayaan may halaasaha ee kow ee kitaabka farbare iyona hindhishareerko iyona beesana may uqaadatay boqol konton kun iyona nina waan may waaha yaani boqolkii boqol mee sagaalin iyo siyeed iyo sheenti may waa tii hori kaalin kooda ayti anti hataan u weeri doon insha allah kaalin lamaadaan weeri doon kaalin lamaad may sagalay shan gibrodas gali insha allah saasaan weeri doon kaalin saddex may sagalay galahi har gibrood weeray leyla xasan axmed kaalin lamaad yayaa sagalayoon faatima maalim aadam yaana kotoy habiiba maxamed iimaan yaana may shaantay sagaalin iyo siyeed shantii qofa kumadata maryam macalim cabdulaahi oo ah yaana may baa shaantay sagaalin iyo siyeed kaalintii lamaada ka jarta shantarka la jarta sannadihii u dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxa ay juhdi iyo dadaal dheer ku bixinayaan sidii dumarka waaweyn ay u baran lahaayeen akhriska iyo qoraalka iyagoona la siiyey fursado ay ku bartaan maadaama qoraalka iyo akhriska uu yahay aqoonta iyo horumarka bulshada barashada labadan xirfadoodna waxay qofka siinayaan awood uu ku fikiro ku barto ugana qayb qaato horumarinta noloshiisa iyo bulshada ku xeeran mahadsanid abu ayman ugu dambeyntiina waxaad kusoo dhawaataan xalqada shanaad ee taxanaha cusub ee diilaan aan loo haynin dowladii abibakar taasoo inoo akhrinayo suhayb cabdulaahi
وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب
muddo ka badan hal qarni oo caalamka islaamka uu wajahayo mawjadaha hasdiinka baxa ah iyo duulaannadan dhallanrogga ah ay soo qaadeen dowladaha saliibiyiinta muxuu ku jiraa xalka ummadda si ay uga soo kabato aafadan iyo musiibadan saamaynta ku yeelatay ee cuuriyaamisay mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee qalinka u qaadatay arrintaas si ay u hagaagto ummaddiisa dhaawacan waa sheekh abuxasan annadawi allah ha u naxariistee shiiqa ayaana soo gudbinayaa tusaalooyin nool iyo talooyin dhaxalgal ah isagoo soo guurinaya tajaarib dhab ah iyo duruus aan ka baranayno taariikhda allah ha u naxariistayna waxa uu leeyahay jihaadka maanta ugu weyn uguna fadliga badan ee allah loogu dhowaado waa in la wajaho lagana hortago hirarkaas diinla'aanta ah ee dhex jiiraya dunida islaamka weerarna ku ah caqliga iimaanka dhallinyarada waxbaratay iyo indheergaradka sidoo kale waxaa dusheenna saaran in dhalinta waxbaratay ee ummadda muslimka ah ku soo celinno oo aan gaarsiinno oo aan ku qancinno mabda'a iyo xeerarka islaamka iyo diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam la yimid kuna qancinno inay si dhab ah u qaataan waa inaan ka saarnaa walwalka iyo shubahaadka looga furay maanka iyo maskaxda innagoo ku hanuuninayna inay ku qancaan islaamka aqoon iyo dhaqan ahaan intaba sidoo kale waa inaan dagaal xidadasiib ah oo ku dhisan aqoon iyo maskax la galnaa mabaadi'da jahliga iyo diinla'aanta ku dhex baahday dhallinyarada iyo aqoonyahanka ummadda uguna beddelnaa mabaadi'da islaamka si qanacsanaan rumayn iyo xamaasad ay ku dheehan tahay waxaa ummadda muslimka ah soo martay boqol sanno ama hal qarni oo reer yurub ay fasahaadinayeen caqliga dhallinyaradeenna shaki iyo kalsoonni darana ay ku beerayeen quluubteenna si aanan u aaminin uguna kalsoonaanin islaamkeenna iyo rumaynta allaah waxayna taas beddelkeeda inaga dhaadhicisay inaan rumayno oo aan ku soconno afkaar iyo aragti ku dhisan dhaqaale iyo siyaasad iyada oo ay socdaan duulaannadan qaawan ee halista ah haddana waxaan nahay kuwo hurda oo ka sii jeeda inaan la dagaalanno reer yurub innagoo ku qanacsan in aan nahay kuwo hodan ah waxaana ka sii jeednaa inaan wax soo saar cusub yeelanno iyo inaan dood ka galno afkaaraha iyo aragtida reer yurub ee inoo soo xawileen waxaan isku mashquulinnay baaritaanno maalaayacni ah oo aan leennahay waxaan ku siyaadinaynaa aqoonteenna taasina waxay keentay inaan ku soo baraarugno ama si kada ahaan u aragnay dunida islaamka oo burbur dhanka diinta iyo caqiidada ah uu ku dhacay madaxtinimadaennii ay la wareegeen duul ama jeel aan rumaysnayn mabaadi'da iyo xeerarka islaamka wax xidhiir ahna aan la lahayn ummadda muslimka ah marka laga reebo xidhiir ku salaysan qowmiyadda islaamka ama dana siyaasadeed hab u fikirkaas diinla'aanta ku dhisan ee ay qaateen madaxda dunida islaamka iyo indheergaradkeeda ayaa si tartartiib ah ugu soo gudbay dadweynaha dunida islaamka taasoo keentay in ummadda muslimka ah ay noqoto kuwo u hoggaansan kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta ah iyagoo ku dagmaya aqoontooda caqliyaddooda iyo awoodda fulineed ee ay haystaan haddana iyadoo waxaas oo dhammi ay jiraan ummadda muslimka ah khayrka iyo wanaagga oo idilkama wada dhammaan haddii xaaladdu ay sidaa ku sii socotana waxaa dhici karta in diinxumidu ay u gudubto dadka baadiyaha iyo tuulooyinka deggan iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo beeraha kadibna ay noqdaan diinlaawayaal iyo alladiidyo taasi waa waxa ku dhacay reer yurub iyo guud ahaanba reer galbeedka waxaana la hubaa inay ku dhacayso reer bariga haddii aysan awoodda allah hor istaagin caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay dacwo cusub oo loogu yeerayo islaamka halkudhiga dacwadaasna uu noqdo inaan mar kale allah dib u rumayno arrintaas waxay u baahan tahay in loo fikiro qorshayaal loo dejiyo lagana doodo weliba si xeel dheer haddaba sidee ayaa islaamka dib loogu soo celin karaa kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta qaadatay ummaddana horboodaysa caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay koox isku taagta dacwada islaamka kooxdaas oo leh sifaad gaar ah lagana doonayo inay isticmaasho wadiiqooyin kala duwan si mar kale loo soo celiyo quwaddii islaamka ummaddana looga badbaadiyo aafada iyo musiibadan diinla'aanta ah ee ku habsatay waxaana isdul taagayaa sheekh cabdulilaah abukhaalid markii sida loola dhaqmayo dadka mustaqafiinta gaalada inaga raacay marka dhowr fariiqoo dadku kala baxeen qaar maaragtay gaaladii maaragtay iska raacadoo xukaamtii la shaqaysanaya qaar iyagu dee in diintii fahmaya laakiin xooga awood awood la'aan hayso laakiin fariiqa loo baahan yahay ee la rabo inuu shacabka wax ka bedelo alfariiqu almadluubu lilbacthi alislaamiyi aljadiid waa kan wuxuu leeyahay dalalka islaamku waxay u baahan yihiin fariiq oo mutajarid can ilmadaamic qole aan wax dana iyadoo ka lahayn dacwadan iyo diintan ay fidinayso iyaga wax maslaxa ayaan ugu jirin ee maslaxada guud hormarinaya oo dacwada mukhlisiin u ah oo ka fogaanaya can kulli maa yuuhimu bianna hamahu dunya wax kastoo dadku ugu malaynaya inu isagu dunya u baahan yahay ka fogaanaya iyo maaddo inuu baahan yahay waa in la fahmaa qofkan inuusan wax dana adduunyadan ka lahayn isagu dacwadanu samaynayo uusan dan kale ka lahayn laakiin ilaahay darti ay ka tahay qoladaas batisaa loo fahmo oo lagu kalsoonaado dacwadooda inay xaq tahay qoladaasaa loo baahan yahay oo maaragtay si degan arrinta maaragtay uga baaraan degaya oo dadka diinta ugu yeedhaya raggaasaa la rabaa taariikhulmaadi wuxuu leey sheekh marka u noqonno iyo dacwadu say ahaan jirtay iyo dadkii wax bedeley ile dadkooda wax bedelay baa jira oo mar badanoo islaamku leexday wax ka bedelay wuxuu leeyahy fariiqan aan sheegayno waxaa weeye waa fariiq islaamka u adeegay oo saban kasta iyo casri kasta u soo adeegi jiray oo dad waxa weeye mukhlisiina oon dan iyagu lahayn ilaahay dartii arrintu ay ka tahay kooxdan ayaa ah kuwii u khudmeeyey ama badbaadiyey islaamka xilliyadii hore iyaga ayaa beddelay habsame u socodkii dowladdii reer bini umaya taasoo keentay inuu yimaado kursiga xukunka khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bin cabdilcasiis sidoo kale shaqada wanaagsan ee ah in dadka iyo dalka iyo diinta la badbaadiyo ayay kooxdaani qabatay xilligii boqorkii weynaa ee mogooliyiinta jalaaludiin akbar kaasoo isku dayey in qaaradda weyn ee hindiya oo muddo afar qarni ah uu ka telinayay islaamka oo u beddelo mid ay dadkeedu qaataan diinta baraahimiyada ee jaahiliyada ah hase ahaatee allaah ayaa ku badbaadiyey fadliga daaci diinta islaamka boorka ka jafay oo ahaa mid leh sifooyinka kooxda aan kor ku soo xusnay nafuurkiisa xigmaddiisa iyo aqoontiisa diineed ayaana keentay in isaga iyo ardadiisaba ay ku guulaystaan in hindiya dib ay ugu soo celiyaan xeendhaabka islaamka tani waa arrin waajib ah oo aan aqbalaynin in dib loo dhigo hal maalin sababtoo ah caalamka islaamka waxa uu maanta wajahayaa mawjado xun oo diinkabax ah taas oo beegsanaysa wixii ugu qaalisanaa ee dunida islaamka ay haysatay waana wiilasheeda iyo gabdhaheeda gaar ahaan kuwii waxbartay waa kacdoon lagu kacay diinta dhaqanka ummadda muslimka ah ee ku nool caalamka islaamkana siima jiri karto mar haddii ay weyso dhaxalkii uga tegay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam gadaashiisna ay ilaaliyeen kuna dhaqmeen fidiyeen oo ay difaaceen saxaabadiisa iyo ardaydii saxaabada waxaan codsanayaa in mawduucan uu noqdo mid ay isha ku hayaan una istaagaan daraasaadna uu ku sameeyo qof kasta oo islaamka danaynaya ayuu ku soo gebagabeeyey kitaabkiisa sheekh abuxasan annadawi allaaha u naxariistee kaas oo gundhig u ahaa warbixinnadii taxanaha ahaa ee aan ku soo gudbinaynay diinkabaxa xargaha goostay ee maanta la nooshahay ummadda muslimka ah
waxaa ku jira wax badan oo maaragtay sheekh wax badan oo fiican buu kaga hadlay wax badan oo maaragtay sheekh waxaa sheekh islaamka ugu qayrooda oo eh, dee wax badanna ka qoray islaamku carabkiisa aad ugu dagaalamay mu'alifaad badanna sameeyey buu ahaa kanna wuxuu ka- ku biirayaa mu'alifaadkiisii ama waxyaalihii uu qoray oo islaamka maaragtay uu ugu gargaarayey ama uu ku baraarujinaya dadka inay maaragtay islaamkooda ay ku far adeegaan oo gaala iska dhiciyaan iyo thaqaafadeeda iyo dhaqankeeda xun ayuu risaaladun ka mid tahay intaasuu sheekh kusoo gabagabeeyey Eh, waxaynu maaragtay ku qaldannay na ilaahay maaragtay eh, mina wa min ashaytaan wixii aan toosinayna ama aan saxnayna ilaahay baa maaragtay yaa- ilaahay fadligiisa ku noqotay hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee landalus xilligan waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh